runtii xilka lii magacaabay waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynayaa waxaana u arkaa runtii xil aad u adag maadaama maamulka uu yahay bilow shaqadana ay tahay mid bilow ah marka waan u mahad celinayaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed sida wanaagsan uu iigu gartay xilkaas anigoo weliba dalka ka maqan oo jooga magaalada london marka insha allah waa dadaali doonaa waxa waxa ugu horeeya oo aan jeclahay in aan wax ka qabto ayaa waxay noqon doontaa bal qaabkii saxaafadda iyo maamulku ay u wada shaqayn lahaayeen intaas ayaan marka hore xoogga saari doonaa insha allah cabdiqaadir xilkan afhayeenka maamulka koonfur galbeed iyo la taliyaha ee dhinaca warfaafinta madaxweynaha maamulkaasi ma adiga ayaa codsaday mise shariif xasan ayaa kuu soo gartay
walahi anigu shaqaynayo waad og tahay oo weli shaqadaydii t v-ga calson ayaan ka shaqeeyaa oo shalay ay igu dambeysay shaqadaan joogay laakiin waxaa ila soo xiriiray madaxweynaha oo igu yidhi shaqadaas haddaad noo qabato ka waran oo aad maamulkii nagala shaqayso runtii waxaan idhi marka waan soo dhaweynayaa dhib ma leh marka madaxweynaha runtii iga codsaday inaan shaqadaas la qabto waxaa jira afhayeen adiga kaa horreeya oo asiyaad sheekh cumar sheekh daahir cabasho dhinaca madaxda maamulkaasa oo jira darteed ayuu isku casilay marka duruufo noocaas ah ma ku xisaabtamaysaa inaad la kulmi kartid xilkan hadda lagu magacaabay
waa mahadsan tahay waa su-aal fiican runtii aniga laftirkeyga waxaad moodaa waa la socday wixii meesha ka socday maadaama aan weriye ahaa oo shaqadii saxaafadda aan ku jiro afhayeenkii hore isagu ma ahayn afhayeenka madaxweynaha laakiin wuxuu ahaa afhayeenka shirkii maamulu samaynta koonfur galbeed soomaaliya ayuu ahaa markii uu shirka dhammaaday oo wasiiradii ugu horreeyay la magacaabayna afhayeenka wuu iscasilay isagoo markaas sheegayay in xoogaa maamulkii isagu ay wada shaqeyn waayeen laakiin madaxweynaha sida loo doortay ma uusan magacaabin afhayeen rasmiga oo dowladda koonfur galbeed ay leedahay madaxweynaha waayahay waxaa jira cabasho dhowr mar wariyaasha koonfur galbeed gaar ahaana kuwa baydhabo ay soo gudbiyeen iyaga oo maamulka wax badan ka tabanaya gaar ahaan wasiirka warfaafinta oo kale oo dhaliilo ay u jeedinayaan marka arrimahaas raje intee leeg ayaad ka qabtaa inaad wax ka qabato maadaama aad tahay qof suxufiya oo dareemi kara baahida warbaahinta
walahi waxaan u malaynaa midda madaxweynuhu uu iga codsaday inaan wax ka qabto inay arrintaas ugu muhiimsan tahay marka insha allahu tacaala wasiirkana kollay anin wanaagsan marka waa isla wada shaqayn doonaa waxaan rajayn doonaa kollay wariyaashu inaysan wax problema ama dhibaatana aysan maamulka kala kulmi doonin inta aan anigu madaxtooyada joogo oo aan ka shaqaynayo marka iyaga iyo wasiirkana kollay waxa ka dhex jira insha allah inaysan wax weyn ahayn baan rajaynaya iyagana waa dhammayn doonaa marka kollay waa dadaali doonaa insha allah haddii aan leedin ugu dambeyn nadaara waxaad ahayd qof suxufiya oo in badan howlaha warbaahinta soomaaliya kusoo guda jiray haddana t v calson ayaad ka shaqaynaysay marka maadaama hadda xilka lagu magacaabay uu siyaasadda qayb ka yahay warbaahintiima halkaa baa kaga haraysaa oo siyaasadda hore usii geli doontaa bal arrimahaas nooga warran
walahi kolley weriye iyo siyaasad waxaan u malaynaya inaysan aada u kala fogeyn asxaabteeni annaga naga horreysay waad og tahay meesha ay marayaan iyo sida ay qaarkood siyaasadda u galeen marka maadaama aad siyaasiga saaxiib la tahay siyaasadii waddanka aada socotid haddaad weriyo tahay oo aad shaqadii ku jirtid waxaan u malaynaha siyaasiinimada kaama foga marka cumar adiga iyo weliba dadka kale dhalinyarada ayagana waxaan rajayn doonaa mustaqbalka inay siyaasadda soo geli doonaan marka wax ku jaban ma leh qofka wariyaha hadduu siyaasi noqdo kollay aniga uma arko wax dhibaata inay inay ku jirto maadaama uu yahay qof bulshadii ku dhex jira dhibaatadoodii og siyaasadii waddanka la socda hadduu haddana xil qabto inaysan macnaha ahayn wax oo oo dhibaato ah maadaama nin la yaqaana uu yahay sidaad ogta hadda dowladda oo dhan ama maamulada jira oo dhan dar raggaa la shaqeeya afhayeenada ah raggii asxaabteeni ahaa oo oo oo wariyaasha ahaa marka waa rajaynayaa insha allah inay wax badan bedeli doonaan haddii hadda la fahmo qof walba shaqadiisa haddii loo diro in wadanka isbedeli doono waa rajaynayaa marka haddii wariyaasha lo- wakiilo looga dhigo ama afhayeeno madaxda waxaan u malaynaa dee wariyaasha kale inaysan wax dhibaato ah la kulmi doonin oo xaaladdu ay wanaagsanaan doonto nin baa maalin horeysa waxay igu dhahay ma- madaxtooyada ee dowladda federaalka nin wariyaha oo wanaagsan daawud aways baa la keenay hadda wariyaasha si wanaagsan baa loola dhaqmaa buu igu dhahay marka waxaan ku yidhi dee qof hawsha yaqaana hadduu yimaado wax badan baa isbedelaya marka waa mahadsantaha cumar